bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii koob iyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba waana dersigii labaad ee taariikhda saxaabiga zayd ulkhayr sabxadda boqol iyo toddobiyo labaatanaad fa qaala wuxuu yihi wayxaka orgoon ahayn ama gablame innaka adigu la maqruurun waxaad tahay nin naftiisii been u sheegtay oo qar iska tuuraya qar iska xoor baa tahay qar iska tuur haadaan baad iska tuuri maxaa jira ninka aada la dagaalamaysa ma taqaanid uma markaa kadib markuu intaa ku yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii faariska ahaa dalli raarici zimaama alfaxli ritigan qoodha ah hoggaankiisa saa u qabo wa kaanad waxaa ahayd fiihi xadhigaas ama zimaamkaas hoggaankaas zimaam waa hoggaan ah wa kaanad waxaa ahayd fiihi hoggaanka halaathu cuqadin saddex meelood ayuu ka guntanaa saddex guntinood buu lahaa uma sa'alanii wuxuu i warsaday fii ayi cuqdatin guntin guntinteebaad oo minhaa saddexda gun guntinood ka mid ah yaan uriidu doonayaa an adaca inaan dhigo liya sahma seeb leeb anugu aan leeyahay saddexda guntinood teed rabtaa inaan dhigo yacni wuxuu rabaa inuu tusiyo siduu toogtiisa leebka ama fallaadha uu soo gano meesha uu rabo inuu ku dhufanayo oo ninkan uusan iska celinayn iyo wuxuu rabaa inuu bandhig u sameeyo ama dhoola tus uma sa'alanii wuxuu i warsaday fii ayi cuqdatin guntimaha saddexda ateebaan oo minhaa ka mid aad uriiddu aan doonayaa an yadaca ahey aniga yacna ninkiibaa hadlaya uma sa'alanii wuxuu i weydiisay buu yihi ninkii geela soo dhacay fii ayi cuqdatin guntimaha saddexda ad mideebaan oo minhaa ka mid aan uriiddu doonayaa anigani an yadaca inuu iigu dhufto uu ii dhexgeliyo liya aniga liya aniga asahma leebkiisii fa ashartu waxaan u tilmaamay ilalwustaa midda dhexe baltoogaan iyuu yidhi fa rama sahma leebkii ayuu soo ganay fa adkhalahu leebkii wuxuu geliyey fiihaa guntintii buu geliyey xataa sidii isaga oo laka-annamaa waaba sidii isagaoo wadacahu leebka geliyay guntinta biyadihi gacantiisa waxaad moodaa inuu gacanta saa ugu geliyey yacni suu u shiish badan yahay uma markaa kadib asaaba athaaniyata tii labaadna wuu la helay guntintii labaad wathaalithata tasaxaad ta saddexaadna cinda daalika markay taasi dhacday yaan quustay buu idhi acadtu waxaan ku celiyey sahmii leebkaygii ilal kinaanati gabowgaygii ayaan iskaga ceshaday buu yidhi nin aan iska celin karay inuusan ahayn way caad way caddaatay wa waqaftu waan istaagay mustasliman anigoo isdhiibay fadanaa minii wuu ii soo dhowaaday wa akhada sayfii wa rumxi sayfii wa qawsi seeftaydii iyo qaansadii iyo wixii buu iga qaatay buu wa qaala wuxuu yidhi urku irkab khalfii faraskan gadaashayda soo fuul fa rakibtu waan fuulay ama waan koray khalfahu gadaashiias ayaan faraskii sii fuulay fa qaala wuxuu yidhi kayfa sideebaad tadunnu u malaynaysaa annii anigu faacilun bika inaan kugu samaynayo maxaad u malaynaysaa inaan kugu samaynayo fa qultu waxaan idhi aswa addanni mala kii ugu xumaa unti mala kii ugu xumaa un baan filayaa inaad i dilayso qaala wuxuu yidhi walima oo maxaad ugu malaynaysaa talow qultu waxaan igu idhi maa facaltu wixii aan sameeyey bika adiga aan kugu sameeyey iyo wamaa wixii ansaltu bika aan kugu soo dejiyey oo min canaa-in dhib ah dhib intaad soo socotay hadda eed birmadka ahayd amaad gurmadka ahayd waqad adfaraka allaahu isagoo allana uu ii kaan gacan geliyey bi aniga uu gacantaada i geliyey ood iga adkaatay ood gacanta igu dhigtay waqad adfaraka allaahu isagoo alla uu gacantaada i geliyey fa qaala wuxuu yidhi awa tadunnu ma waxaad u malaynaysaa annii anigu afcalu bika inaan kugu samaynayo suu-an wax xumaan ah waqad shaaragta adiga oo la wadaagay muhalhalan ninka muhalhal la yidhaha yani abaahu yacni abaahu buu u jeedaaye fii sharaabihi cabitaankiisii aada la wadaagtay wa tacaamihi cuntadiina aada la wadaagtay wa naadamtahu aada wax la cuntay wey wax la la cabtay tilka leylata habeenka ayada naadamta waxaa la yidhaahdaa aada wax la cabtay ama aada la wadaagtay shaaragta unbay isku mid tahay falamaa samictu markaan maqlay isma muhalhil markaan maqlay qultu waxaan idhi azaydulkhayli anta adigu ma zaydulkhayl baa tahay marka waa nin caan u ahaa aabih baa caan ahaa iyo labadooduba muhalhil markuu yidhi qaala nacam wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi kun ahaw khayra aasirin nin nin soo qafaasha kii ugu khayrbad khayr badnaan noqo fa qaala wuxuu yidhi laa ba'sa calayka wax dhib ah oo korkaaga ihi ma jiro wax lagu yeelaya maleh wa madaa bi wuxuu ii kaxayay ilaa mowdicihi meeshii uu deganaa ayuu ii kaxeeyey wa qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee low kaanad hadday ahaan lahayd haadihi libilu geelan lii aniga hadday ii sugnaan lahayd oo geelina uu ahaan lahaa geel anigu aan iska leehay la sallamtuha waan ku siin lahaa geelan oo fartaan kaa saari lahaa ilayka adiga walaakinahaa saatee geelani liukhtin oo min akhawaati gabadh aan walaalanahay oo ka mid a gabdhaha aan walaalaha nahay ayaa iskale kuma siin karo laakiin bal waxaad yeeshaa fa aqim cindanaa ayaaman maalmo nala joog fa aqim joog oo nagow cindanaa agteeda ku nagow ayaaman maalmo maxaa jira fa innii anigu calaa washaki kaaratin duulimaad ama weerar yaan ku dhowahay inaan wax weeraro oon qolo ku duulo yaan ku dhowahay oo qad akhtanimu minha ay suurtagal tahay inaan geel ka soo qaado geelaasaan ku siinaya aan soo dhace eh waa dhaqankii dee remiiga wamaa hiya maysan ahaanin ilaa ayaamun maalmo maahne soomaaliduba geela yacnii way iska dhici jirteen way iska dhici jirtay ilaa markay u heesi geela markay u heesi waxay dhihi jireen hadduu xero galo hadduu xero gala geelu mar hadduu xero kuusoo galo xalaal iyo xoog midna kuma xuma ama xalaal ha kugu soo galo xerada ha kusoo galo ama xoog ha kusoo gale midna kuma xuma marka dhaqanka dhaqanka jaahiliga ah waa saas carabta wuxuu yihi ninkan bal qolyaan soo dhacayahae xoolahaasaan ku siinayaa joog buu yidhi fa aqim cindanaa ayaaman maalmo nala joog buu yihi fa innii anigu calaa washaki waxaan ku dhowahay calaa washaki kaaratin duulimaad inaan duulo ayaan u dhowahay oon qarka u saarnahay oo qad akhtanimu qad suurtagal ay tahay akhtanimu minha inaan xoolo ka soo dhaco oon kasoo qhaniimayste wamaa hiya maysan ahaanin arrintuba ilaa ayaamun maalmo halaatatun oo saddexa maahane saddex maalmood baan la joogay xataa akaara ilaa uu ka weeraro calaa bani numayr qabiil reer bani numayr la dhihi jiray fa hanima minhaa wuxuu ka soo dhacay uu ka soo haniimaystay qariiban wax ku dhidhow min mi-ati naaqatin boqol halaad fa actaanii aniga ayuu isiiyey iyaaha boqolkii halaad kullahaa dhammaanteed aniga ayuu isiiyey wa bacaa mi wa bacatha micii wuxuu igu soo daray rijaalan rag oo min cindihi isaga xaggiisa ahaadayoo yaxmuunanii isii ilaaliya ama isii waardiyaya xataa wasaltu lxiira ilaa meeshii xiirahayd aan ka gaadhay marka boqol halaadoo booli ayuu siiyey tilka midaasi kaanada waxay ahayd suurata zayd alkhayl ninka zaydulkhayl la yidhaahdo sawirkiisa ayay ahayd filjaahiliyati islaamnimada ka hor amaa suuratuhu sawirkiisa fil islaami islaamka dhexdiisa fatajluuha waxaa caddaysay oo daboolka ka qaaday kutubu siyari kutubaha ka hadasha taariikh nololeedkii asxaabta fa- iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo fa taquulu waxay tidhi lamaa markii balaqat ay soo gaadhay akhbaaru nabiyi nabiga wararkii ku saabsanaa calayhi salaatu wasalaam samica wuu maqlay zaydulkhayli ninka zaydulkhayl la yidhaahdo akhbaartii nabiga ayuu maqlay wa waqafa wuxuu ogaaday calaa shay-in wax oo mimaa wixii ka mid a calaa shay-in wax oo mimaa wixii ka mid a yadcuu rasuulku uu dadka ugu yeedhayo ileyhi sheega wuxuu dadka ugu yeedhayo oo in alle la caabudo ah oo aslaamta la iska daayo ah oo alle uu yahay maaragtay waaxid uu yahay waxaasuu u sheegay iyo in rasuulka la rumeeyo iyo inay aakhira jirto iyo in la isxisaabinayo iyo inay janno jirto iyo naar lagu kala lagu dambeynayo yani mabaadi'da islaamka wax ka mid ah ayaa soo gaadhay markuu intaa maqlay acadda wuxuu diyaarsaday wuxuu diyaarsaday raaxilata hogaadiidkiisii wadaca wuxuu u yeedhay asaadata madaxda alkubaraa ee odayaasha oo min qowmihi tolkii ka mid a ilaa ziyaarati yathrib magaalada yathrib oo madiine ah almadiina almunawara yathrib la dhihi jiray taa waa marar badan baan ka soo hadallee inaan magaaladaas soo booqanno ayuu ugu yeedhay warnakaanu dhimayo iyo waliqaa'i nabiya inay nabiga la kulmaan calayhi salaatu wasalaam farakiba waxaa soo koray oo gaadiidkoodii soo qaatay macahu isaga soo raacay wafdun wafdi kabiirun oo weyn oo min tayi qabiilka reer tayi ayuu ninkani gelayay fiihim raggaa waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo zurru ibnu saduus nin la yidhaahdo zurrun ibnu saduus wa maalik ibnu jubayr wa caamir ibnu juwayn iyo wagayruhum iyo wagayruhum iyo kuwo kale iyo kuwo kale saas wey falamaa markii balaquu lmadiinata magaalada madiine ay soo gaadheen tawajahuu waxay aadeen ila lmasjid annabowi masjidkii nabiga ashariifi ee sharafta badnaa ayay xaggiisa aadeen wa anaakhu waxay fadhiisiiyeen rakaa'ibahum rukuubkoodii gaadiidka ay fuushanaayee geela ahaa rukuubkoodii iyo bibaabihi masaajidka albaabkiisa hore ayay fadhiisiiyeen wasaadafa imaatinkoodu wuxuu ku soo aaday uun wasaadafa waxaa ku soo aaday cinda dukhuulihim markay masjidka soo galeen waxaa ku soo aaday an kaana inuu ahaa alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi inuu ahaa yakhtubu lmuslimiina kii muslimiinta u khudbeeya min fowqi lmimbari mimbarka korkiisa ayuu nabigu saaraa uu muslimiinta ayuu u khudbeynayay faraacahum waxaa soo jiitay oo aada iyo aada u soo jiitay kalaamuhu rasuulka hadalkiisii wa adhashahum waxay u bogeen oo ay la yaabeen tacalluqa almuslimiina waxaa ka yaabiyey dhe wa adhashahum waxaa ka yaabiyey tacalluqu lmuslimiina muslimiintu sida ay ugu dhegan yihiin bihi rasuulka iyo hadalkiisa hadalka sida ay ugu dhegan yihiin wa insaatahum sida ay ugu aamus dhegaysanayaan lahu rasuulka hadalkiisa siday uga aamus dhegaysanayaan marka waana la aamusan yahay waana la dhegaysan aamus dhegaysi baa la yidhaha insaadka iyo wa ta'ahurahum siday uga saamoobeen bimaa yaquulu wuxuu rasuulku leeyahay arrintaas ayay la yaabeen walamaa markii absara uu arkay hum iyagii alrasuulu rasuulku markuu arkay calayhi salaatu wasalaam qaala rasuulku wuxuu yidhi yukhaatibu almuslimiina isagoo muslimiinta hadal u jeedinaya innii aniga khayrun lakum idinka khayr badan min alcuza sanamka cuso la yidhaahdo iyo wa min kulli maa tacbuduuna waxaad caabudaan oo idil innii aniga waxaan idinku yeedhayo oo islaamka ah yaa khayrun lakum idinka khayr badan min aljamali alaswadi ritiga madow alladii ritigaasoo tacbuduunahu aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii aada caabudaysaan laqad waqaca wuu dhacay kalaamu rasuuli rasuulka hadalkiisu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi fii nafsi zayd alkhayli zayd alkhayl naftiisa iyo waman macahu ciddii la jirtay mowqicayni laba meelood ayuu hadalkii ka dhacay laba meelood labadaa meeloodoo mukhtalifayni kala duwan fa bacdun qaar istajaaba wuxuu ka jawaabay uu oggolaaday lilxaqi xaqi xaqiibuu ajiibay oo xaqiibuu raacay wa aqbala calayhi xaqa ayuu xaggiisa u jeestay wa bacdun qaar kalena tawallaa wuu jeestay xaqii buu ka jeestay canhu xaqii buu ka jeestay wastakbara wuu isweyneeyey calayhi xaqii buu iska weyneeyey saasaa waxay kala noqdeen fariiqun qolo oo filjannati jannada gashay iyo wa fariiqun qolo kale oo fisaciiri saciira gashay naarta saciira la yidhahdo jahannamo uun magacyadeeday ka mid tahay marka hal nin ayaa naarta ka galay hal nin amaa zuru ninka la yidhaahdo ibnu saduus ninkaas zurra ibnu saduus la yidhaahdo famaa kaada ma sigin yaraa inuu arko rasuula allaahi rasuulka ilaahay inuu arko sala allahu aley salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi oo fii mowqifihi meeshii sii taagan meeshii mimbarkii alraa'ic ee bilicda badnayd rasuulka oo taxufuhu ay soo hareeraysay alquluubu quluubtii almu'minatu ee alle iyo rasuul iyo xaqba rumaysay wa taxuutuhu ay ilaalinayso ay soo koobayso ay soo xayndaabayso taxuutu waa sidaas wa taxuutuhu ay soo xayndaabayso oo ay soo dhinac walba ka soo martay alcuyuunu indhihii alxaaniyatu ee naxari ee jeclayd rasuulka jeclayd indhihii rasuulka jeclaa xataa dabba ninkaasi muusan arkin xataa dabba ilaa uu ka fanto fanashada waxaa la yidhaahdaa ama kusoo gurguurto dhemaye xataa dabba ilaa uu kusoo gurguurto alxasadu xasadu fii qalbihi qalbigiisiiba xasad baa kusoo gurguurtay wa malaa waxaa buuxiyey alkhawfu cabsibaa fu-aadahu qalbigiisa buuxiyey uma qaala wuxuu yidhi liman macahu dadkii la joogay wuxuu ku yidhi innii anigu la araa waxaan arkaa rajulan nin ayaan arkaa ninkaasoo layamlakanna guddoomi doono oo milkin doono oo riqaaba alcarabi carabta oo dhan nin qabsan doono oo milkii doona yaan anigu meesha ku arkaa buuli marka dhinacaas ayuu ka fiiriyeyba awoodda ilaahay uu siiyey xaqii ma fiirinina wuxuu yidhi ninkani waa nin carab oo dhan xukumi doona innii anigu la araa waxaan arkaa rajula nin oo layamlikanna milkii doona riqaaba alcarabi carab oo dhan milkii doona qoortooda wallaahi baan ku dhaartee laa ajcalu laa ajcal laa laa ajcalannahu wallaahi baan ku dhaartee laa ajcalannahu ninkaas kama yeelayo yamliku inuu milkiyo raqabatii qoortayda abadan weligeed uma markaa kadib tawajaha wuxuu aaday ilaa bilaadi shaami dhulka shaam ayuu aaday wa xalaqa ra'sahu madaxiisa wuu xiirtay wa tanasara nasraanina wuu noqday wa amaa zaydun zayd iyo walaakharuuna raggii kale faqad kaana waxaa ahaa lahum iyaga shanun aakhar arrin kale oo taa ninkaaba ka duwan famaa in intahaa maba dhammaynin alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi min khudbatihi khudbadiisa khudbadiisiiba rasuulku ma dhammaynin xataa waqafa ilaa uu istaago zaydulkhayl bayna jumuuci lmuslimiina muslimiinta jamaacooyinkeeda dhexdooda ayuu istaagay wa kaana wuxuu ahaa min ajmali rijaali jamaalan rag oo dhan ninka ugu quruxda badan buu ahaa wa atamihim kuwa ugu dhammaystiran khilqatan xagga abuurka wa atwalihim kuwa ugu dheerar badan qaamatan jooggan u ah xataa intii ayuuyuu nin dheer ahaa innahu kaana wuxuu ahaa yarkabulfarasa faraska kii fuula fa takhudu rijlaahu labadiisa lugood ayaa waxay ku jiidmi jireen cala al ardi dhulka kamaa sidii isagoo low kaana ahaa raakiban ximaaran sidii isagoo nin dameer fuushan ahaa oo kale dameerka markuu nin dheeri fuulo luguhu dhulkay ay taabanayaan faraskuna dameerka wuu ka dheeryahay waa la ogyahay marka faraskasta markuu fuulo lugihiisu dhulkay taabanayeen dhulkay jiidi jireen sidii wuxuu ekaan jiray nin dameer fuushan oo kale xataa intii ayuu dheeraa innahu kaana uu ahaa yarkabu kii fuula alfarasa faraskii oo fatakhidu fatakhidu ay ku jiidmaan ru- rijlaahu labadiisa lugood cala al ardi dhulka ay ku jiidmaan ama ay taabtaan kamaa low kaana hadduu ahaan lahaa oo kale kamaa sidii oo kale kamaa sidii oo kale ayay dhulka ugu jiidmayaan low kaana hadduu ahaan lahaa raakiban ximaaran mid dameer fuushan oo kale waqafa wuu istaagay biqaamatihi joogiishii almamshuuqati ee jalaqsanayd jalaqsanida waxaa la yidhaha waa ruux dheer oo maaragtay ee, ee, ee, naxiif ahon oon hilib badan ay saarayn hilib badan aan saarayn baa la yidhaha oo jalaqsan yaha la yidhaha waqafa wuu istaagay biqaamatihi jooggiisii almamshuuqati ee jalaqsanayd waa dheer caata ah wa adlaqa marka wuxuu sii daayey sawtahu dhawaaqiisii aljahiira ee dheeraa ee xooga badnaa wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed nebi muxamedow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulullah fa aqbala calayhi waxaa ku soo jeestay alrasuulu lkariim rasuulkii sharafta badnaa suubanihii ayaa ku soo jeestay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man anta war kumaa tahay qaala wuxuu yidhi ana zayd lkhayli ibnu muhalhil ayaan ahay nin la yaqaan dheh isagii aabihiiba fa qaala lahu rasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi calayhi bal zayd lkhayl ma tiyidha anta zayd lkhayri zayd lkhayr baa tahay zayd lkhayri ayaa tahay laa zayd lkhayli ma tihid nabigaa sii wada wuxuu uhi alxamdu lilaahi aladii jaaa bika alxamdu mahad iyo ammaan waxa iskale allaah lilaahi ayaa u sugnaatay alladii allah soo jaaa bika kaa keenay min sahlika dhulkii aada deganayd ee ahayd ee, hawdka iyo wa jabalika buurtii aada deganayd waraqaqa qalbaka qalbigaagana u jilciyey lilislaami islaamka fa curiba waxaa loo yaqaanaa bacda daalika bizayd alkhayr ayaa loo yaqaanaa uma markaa kadib madaa bihi rasuulka ayaa kaxeeyey madaa bihi waxaa kaxeeyey alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa mansilihi rasuulka ayaa aqalkiisa u kaxeeyey ikraamka la karaamaynayo ayay daliil u tahay wa macahu isaru- isagoo rasuulka la socda cumar ibnu khadaab iyo walafiifun koox jamaaco oo min asaxaabati asxaabta ka mid a falamaa markii balaquu lbeyta guriga ay gaadheen taraxa wuxuu u soo tuuray alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi lizaydin zayd wuxuu u soo tuuray muttakaan barkin barkin lagu dangiigsado ayuu u soo tuuray keligeed baana meesha tiilay facaduma calayhi waxaa ku weynaatay an yataki'a isagu inuu dangiigsado fii xadrati rasuuli rasuulka meel uu fadhiyo inuu isagu dangiigsado ayaa kusoo iyo arrintaasaa la weynaatay waradda almuttaka'a barkintiina wuu soo celiyey rasuulka ayuu usoo celiyey wamaa zaala kama iskama bedelin yuciiduhu inuu usoo celiyey alrasuulu rasuulku barkintii lahu isaga wa huwa isaguna yaruduhu uu dib u celinayo alaaan saddex ge- saddex jeer walamaa markii istaqara uu sugnaaday bihim rasuulka iyo raggii la socday iyo zaydulkhayr almajlisu fadhigii oo barkintii arrinteeda ay iska dhammaatay qaala rasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi lizayd lkhayl wuxuu ku yidhi lizayd lkhayr wuxuu ku yidhi yaa zaydu zaydow maa wusifa la iima tilmaamin lii aniga rajulun nin qadu weligii nin anigu aanan arkin la iigama sheekaynin oo hebel waa sidaas iyo waa sidaas iyo waa sidaas weliga la iima dhihin uma haddana ra-aytuhu ninkii aan arko nin la iiga sheekeeyey oo li ninkaas waa sidaas oo haddana aan arko ilaa taasi hadday dhacdo kaana wuxuu ahaan jiray ninkaasi duuna maa shay mid ka yara hooseeya ka hooseeya wasifa la iigu sheegay bihi isaga la igu sheegay wixii la igu sheegay haddii geesina lama igu sheegay haddii la igu sheegay maxaa ku- deeq haddii wa- wixii la igu sheegay adiga waxaan arkaa wax ka hooseeya dhammaan ilaa anta adiga maahane adiga maahane adiga wixii la iigu sheegay yaan kugu arkaa laakiin weligay in nin la iiga sheekeeyey oon arkay waxaan arki jiray inuu ka hooseeyo wixii la iiga she- wixii la iiga sheegayay inuu ka hooseeyo uma markaa kadib qaala wuxuu yihi rasuulka lahu isaga yaa zaydu zaydow ina fiika adiga waxaa kugu sugan la khaslatayni laba arrimood labadaasoo yuxibuhum allaahu alla uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkiisu qaala wuxuu yihi wamaa humaa maxay yihiin yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qaala rasuulku wuxuu yihi al anaatu kaats kaat kaadsinyo kaadsinyo iyo walxilmu dulqaad inaan waxa lagu boodin ee laga fiirsado iyo in loo dulqaato xumaan qofku ugu sameey aad u dulqaadato fa qaala wuxuu ihi alxamdu mahad iyo ammaan lilaahi allah ayaa u sugnaatay alladii allahaasoo jacalanii iga yeelay calaa maa yuxibu allahu wa rasuuluhu wax alle iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin tilmaamaha allihii siiyabaa mahadle uma kadib iltafata ila nabiyi nabiga ayuu eegay wa qaala wuxuu yihi ictinii isi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahay o alaaa miata faarisin saddex boqol oo dagaalyahan isi wa anaa anigaa kafiinun laka kuu ballanqaadaya bi an uqiira bihim saddexdaa boqol inaan ku weeraro calaa bilaadi ruumi dhulka reer ruum wa anaala minhum aan kana adkaado oon dhibaato weyn u geysto fa akbara wuu weyneeyey arasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama himmatahu ninka niyadiisa haadihi oo tan ah wa qaala wuxuu yidhi lilaahi darug khayr badnidaa waaye lilaahi darug alla fiicnidaa oo khayr badnidaa yaa zayd ayu rajulin anta balsuu ninkaas rasuulku ammaanayday ayaan badanaa ayu rajulin anta adigu ninkee tahay adigoo kale miyaa la arkay uma aslama waxaa islaamay maca zaydin waxaa la islaamay jamiicu man saxibahu in allaale intii la socotay oo min qowmihi tolkii ah haddii laga reebo inkaarqabihi walamaa markii hama uu damca zaydun birujuuci inuu noqdo huwa isaga iyo waman macahu intii la jirtay ilaa diyaarihim guryahoodii iyo dhulkoodii inay ku laabtaanoo fii najdi ku yaalay wadacahu nabiyu nabiga ayaa sii sagootiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa qaala wuxuu yidhi ayu rajulin haada isagoo dadka la hadlay ninkan waa ninkee nin ninkan oo kale miyaa la arkay kam sayakuunu imisa u ahaan doona lahu isaga min ashacni arrin low salima hadduu ka badbaado min wabaa'i lmadiinati magaaladan madiina qaniinkeeda iyo bushigeeda iyo cudurkeeda hadduu ka badbaado wa kaanat almadiinatu lmunawara waxayd aana daalika berigaas mawbuu'atan mid bushi leh bilxumaa qandho waa malaariya malaariya dadka qabanaysa famaa imbaaraxaha famaa imbaaraxaha magaaladiiba ma ka bixin ama kama tegin zaydulkhayr xataa asaabathu ilaa qandhadii ay qabato fa qaala wuxuu ku yidhi zayd liman liman macahu raggii la socday wuxuu ku yidhi jannibuunii iga fogeeya aniga hadda ma socon karo waa nin la wado waa nin qandhaysan oo tacbaan ah bilaada qaysin dhulka reer qaysa la iga fogeeyo waa qabiil maxaa jira faqad kaanad waxaa ahaan jirtay buu yihi baynanaa dhexeeda xamaasaatun colaad ayaa ahaan jirtay oo min xamaaqaati aljaahiliyati jaahiliyadii doqonnimadeedii ka mid ah islayntii la islayn jiray jaahiliyadii laa wallaahi baan ku dhaartay laa uqaatilu la dagaalami maayo musliman qof muslina xataa alqa allaaha ilaan alla kala kulmo weligay lama dagaalamayo nin muslin ah ee nimanka ha laiga fogeeye taabaca wuu sii waday zaydun alkhayr zaydun alkhayr sayrahu socodkiisii naxwa diyaari ahlihi dadkiisa guryahooda ama meeshay deganaayeen xaggooda ayuu usii socday oo fii najdi ahayd cala alraqmi inkasta oo min anna wad'ata alxumaa qandhada culayskeedu ka kaanad ay ahayd tashtaddu mid kusii adkaanaysa calayhi isaga saacatan bacda ukhraa saacadba saacadda ka dambaysa ee qandhadu kusii adkaanaysa faqad kaana wuxuu ah yatamanaa kii jecel an yalqaa qowmahu tolkii inuu u tago wa an yaktuba allaahu in alle u qadaro lahum iyaga alislaama islaamka uu u qadaro calaa yadayhi isaga maaragtay dacwadiisa iyo gacantiisa iyo sababtiisa watafiqa wuxuu daa'imay uu ahaaday yusaabiqu almaniyata inuu la tartamo geerida walmaniyatu geeriduna tusaabiquhu ay la tartanto laakinaha hase ahaatee tartanka waxaa laga wadaa uun bal inuu gurigii taag tago inuu no- isagoo nool yuu isaguna rabay geeridiina waa dee meeshii ilaahay ugu talagalay noqotay watafiqa wuxuu gudagalay ama uu daa'imay yusaabiqu almaniyata geerida inuu la tartamo walmaniyatu tusaabiquhu yacni socodkiinuu wadaa dhibaat geeridiina way ku socotaa saa unbaa laga wadaa hadda tartan saa ahi ma jirtee walaakinaha walaakinaha hasaata geeridii maa labithat ma ayna sii joogjooginba an sabaqathu inay ka badiso iyadu iyadaa ka badisay fa lafada wuxuu neefsaday anfaasahu neefyihiisii al akhiirati ee ugu dambeeyey yuu neefsaday naftaa ka baxday fii bacdi dariiqihi wadadiisa waddadii reerkiisa uu sii socday isaga oo dhexdeeda sii maray walam yakun ma uusan ahayn beyna islaamihi islaamkiisa iyo wa mowtihi gaaridiisa muttasacun waqti lian yaqaca inuu ku dhaco fii dembin wax dembi ah marka isagoon dembaabinba ayuu dhintay maxaa jira markuu saa usoo- usoo islaamayba oo rasuulku sidan arkay uu u soo dhoweeyey uu u ammaanay ee, yaa xumadii baa qabatay waana geeriyooday radia allahu tacaala canhu waardaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu